haddaba daliil xalaalnimadaa ka raraya haddaan la haynin waxaa la yidhahdaa istisxaabu lcadam alasli asalkaa wax ka raraaya waayitaanka la waayey in la weheshadaa la yidhahdaa marka ibaaxadii baa lagu xambaaraya shaygu hadduu cibaado yahay waxa u asala shaygu hadduu cibaado yahay waxa u asala inuuinuu markaa yahay maxduur ama xadri inaanu banaanayn daliil banaynaya haddaan lahayn xaaraantinimayntaa la xaaraantinimeeyey cibaado in la iskala yimaado lasoo darisiiyaa la weheshanayaa daliil xaaraantinimayntaa ka raraaya oo banaynaya haddaan lahaynin bimacnaa waajibinaya ama mustaxab ka dhigaya masalan haddii lagu yidhahdo xadradu waa cibaado oo ilahay baa lagu caabudayaa waxaa la odhanayaa cibaado wax aan nas loo haynin aayad ama xadiis cibaado aan loo haynini ma banaana waayo waxay noqonaysaa bidco bidcaduna waa xaaraan marka daliil banaynaya haddaan loo keenin xadrada loona keeni maaye waxay noqonaysaa xaaraan inay tahay asalkaasaa la weeshanaya xagga uu inooga misaaliyo ah istisxaabu lcadam alasli yacni daliil xaaraantinimaynaya inaan lahaynin in la waayo asalkaa ka raraayo shaygii mucaamalada ahaa ama lagu intifaacayey haddaan la helin daliil xaaraantinimaynaya ibaaxadii baa la weheshanaya waxaa la odhanaya alaslu baqaau ma kaan calaa ma kaan inay mubaax tahay baa u asale daliilkaad ku xaaraantinimaysan la kaalay markaa ruux hadduu yidhaahdo anigu qaadka waxaan u weheshanayaa istisxaab lxaal oo istisxaab lcadam alasli baan u weheshanayaayo daliil asalkaa ka rara inuu mubaax yahay ila cibaado ma ahe ma hayo marka inuu mubaax yaho bannaan yahaan u daliishanaya waxaa loogu jawaabayaa shaygu hadduu markaa baari yahayo uu dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahay asal waxa waa inuu xaaraan yahay waayo adila ka saartay ma kafura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam aayaddaana loo cuskanaya sixadii caafimaadkii baanu waxyeelayaa oo qofkii waxa weeye caafimaadkiisibu waxyeelaya shaygu hadduu markaa waxa weeye caafimaadkii waxyeelaayo oo dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahayna xaaraan buu noqonaya waalli buu sababaya xanuunkan yabaalka la yidhaahdaa waa nooc waalli ah qaar baa la sheegaa riyaha inay salaameen ya intay riyo soo mareen bay yidhahan asalaamu calaykum markaase arag waaweyn miyan maxay salaanta nooga qaadi waaye waa majnuun waalli baa isagaa sababaya qisooyin cajiiba oo layaab badan ayaa markaa waxa weeye ay sheegaan dakhtarada maskaxda markay u tagaan dadka qaarkood oo khalkhal ku dhacay maskaxdooda waxay ku talinayaan in laga joojiyo qaadka dawada marka la siiyo qaadkana laga joojiyo waxa weeye qofku waa caafimaadaya haddana dib markuu qaadkii ugu noqdo ayuu xanuunsanayaayo waalidii dib usoo dallaacaya waa shay mushaahadoo la arkay hurdaduu tegsiinayaa hurdadana caafimaadkii qofkaa ku xidhan cibaadadii buu kasal iyo daal kaga ridayaa iyo caajis mar waxa weeye wuxuu ku jiraa dayday uu daydayayo qaadkii marna waa u fadhiyaayo waa kaa u faarumaysanaya hadhowna waa qaadiroonaya yani xaaladiisu caadiba maaha abraar fara badan buu leeyahay yani markaa qaadka wadannada qaarkood qofka markay iqaamadu usoo baxdo waxa weeye waa la baaro caafimaadkiisa hadduu qaadkaasi intuu jidhkiisa ku jiro yani waxa weeye shaybaarka laga qaadee lagu baarayaa wuxuu soo saarayaa qalad dadan ids qabin baa ids laga helay waxa lagu leeyahy bahalkaasi intuu ku jiro yani waxa weeye waxaa jawaabta ka soo baxaysa baaritaanka caafimaadkiisa la baarayo waxay noqonaysaa qalab markay imaaraadka oo kala tagaan waqtiyadii iqaamada lagala soo bixi jiray kuwa sii cuni jiray muddaanu markaa waxbay ka hor wareegayn marka waxaw dhaktarkii war maxaa u tegi weyd bal jidkagaan isleeyaha ka baxo qaadka yani adraarta uu leeyahay iyo dhibaatooyinka uu leeyahay waa fara badan yahay xoolihii buu luminaya oo idaacat lmaal calaa kuli xaal hadda uma jeedo masalada yani dhibtiisu aad iyo aad bay u badantay almuhim shayga aan cibaado ahayna mucaamalo ama lagu intifaacayo ee dheeftiisu ka badan tahay dhibaatadiisa asal waxa u ah inuu xalaal yahay allahuma ila daliil xaaraantinimeeye in la helo un baa lagaga rari karaa asalkaas taasi waa istisxaabu alcadam alasli ba la yidhahda noocaasi waa xujo masalada kale waxay tahay istisxaabka soo gelaysaa alistisxaabu aladi dala asharcu cala hubuutihi wa dawaamih in waxa weeye istisxaabka uu sharcigu ku tusiyey sugnaanshihiisa maxaa la weheshanayaa haddii la yidhahdo istisxaabu aladi ama istisxaabu maa dalla asharcu cala hubuutih ota hore asha laga reebo istisxaabu istisxaabu aladi dalla asharcu cala hubuutihi wa dawaamih shaygii sharcigu ku tusiyey inuu sugan yahay waxaa la odhanayaa wax ka rara inta la helaayo shaygaasi sidii buu jiraa bimacnaa waxa weeye ruux baa tahaaro qabay waxaa la odhanayaa wuxuu ka shakiyey miyay weysada kaa jabtay mise kaama jabin haddaad yaqiintii hore aad hubtay tahay aada hubtay inaad weyse qabto waxaad weheshanaysaa yaqiintaa hore weyse qabka ilaa yaqiin la mida oo caddaynaysa inay weysadii kaa jartay inaad hesho mooyaane alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma suusho oo kuma tagto qof baa sharcigu wuxuu ku tusiyey inuu muslim ahaa markaasa waxaa laga shakiyey talow miladii ma ka baxay islaamnimo waa lagu hubay markii hore miladii ma ka baxo ma gaaloobay mise ma gaaloobin inta yaqiintii la mida iyo hubaaltii la mida islaamnimadiisa lagu hubsaday yaqiin la midi intay imanayso oo la hubsanaayo inuu markaa gaal yahay islaamnimadii baa lagu xambaaraya la istisxaabaya istisxaabu maa dalla sharcu calaa hubuuti qof baa wuxuu isku ogaa inuu weyse jaban yahay aan weyse qabin dabeedna wuxuu ka shakay war talow ma weysaysatay mise maada weysaysan wayse la'aantii wayse jabkii uu isku ogaayo yaqiinta habuu istisxaabaya oo weheshanaya wax ka rara inta la helaayo falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay xadiiska saxiixa ruuxu haddii markaa tukanaayo oo uu ka shakiyo waxa weeye markaa waysadii ma kaa jabtay wuxuu ihi falaa yansarif yaanu gadoomin oo salaaddii ka bixin oo aanu wayse doonanin xataa yasmaca sawtan ilaa uu cod maqlaayo yani sanqadha neefta uu maqlaayo aw yajida riixan ama ur uu helaayo bimacnaa waxaa loo jeedaa ilaa uu hubaal u hubsanayo inay waysadii ka jabtay si yaqiin oo hubaala ilaa taasi ay dhacayso asalkaasuu weheshanaya alaslu baqaau ma kana cala ma kan alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma suusho wahaakada nooca saddexaad daliilkii sharcigahaa in la istisxaabo sida caamnimadii oo kale cumuumkiisa in la istisxaabo ilaa daliil khasisaaya la helaayo waxaa soo arooray nas caama aayad ama xadiid cumuumkaasaa la istisxaabayaa la weheshanayaa daliil khasisaayo wax ka reebaayo inta la helaayo marka la helo daliil khasisaayo taksiiskaa la raacaya laakiin daliil khasisaayo intaan la helin cumuumkaasaa la istisxaabaya waxaa kaloo la mida taas naska ama daliilku inuu muxkam yahay baa la istisxaabaya daliil nasakhayo inta la helaayo labadaasi waxay tahay daliil caamaa soo arooray markaasu wuxuu ka shekeeyey war daliilkani waa caame wax ma khasiseen mise waxba ma khasisin cumuumkaasu u heshanayaa ilaa inta wax khasisaaya u hubsanayo yaqiin uu ku helaayo daliil baa soo arooray aayad ama xadiid dabeedna wuxuu ka shakiyey aayaddan sal ama xadiiskan ma la nasakhay mise lama nasakhin alaslu fi adilati ixkaamu asl waxa u ah adiladu inay muxkam tahay marka in la nasakhay lama cuskanaayo ilaa hubaal lagu helaayo waayo asal adilada waxa u ah inay tahay muxkama maxaa u daliila adilada inay asal u tahay muxkam ixkaam inay asal u tahay inay muxkamo tahay ma daliilu calaa dalik man yujiib a a aayaddaasaa u daliila huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat yacni gaalibka kitaabka qur'aanka ahi waa muxkam marka asalku waa maxay yani waxa weye asal waxa adilada u ah muxkamnimo nasakhaadda adilada qaarkood la nasakhaa waa khilaafu lasli asalkay khilaafsan tahay marka waxaa la istisxaabaya adiladu inay muxkam tahay daliilku inuu muxkam yahay xataa yutayaqana ilaa la yaqiinsanaayo annasxu nasakhaadda la yaqiinsanaayo naasikh inuu jiro nasakhayaa ilaa la yaqiinsanaayo calaa kulli xaal saddexdaa qaybood baa ugu xoog badan nooca kale afraadee sheikhu u qoray waxa uu yahay markaysaga isagu daciif culamaduna waa isku khilaafeen wa macnaa istisxaabi lxaali xaal in la istisxaabo la weheshado istisxaab waa maxay istasxaba bimacnaa wuxuu ka yeelay saaxiiban lahu wax weheliya xaaladuu shaygu ku sugnaa in la weheshado laga soo qaado inuu sii daa'imayso xaaladdaasi oo sii jirayso yani taasaa looga jeeda wa macnaa istisxaabi alxaali macnaha looga jeeda an yastasxiba waa inuu weheshado alasla asalka cinda cadami daliili sharciyi daliil sharciya marka la waayey agteeda asalkaa in la weheshanaayo ayaa macnaheedu yahay marka asalkaasi mar wuxuu noqonayaa alaslu in la yidhaahdo shayga waxa u asalaa yani ibaaxo ilaa daliil xaaraantinimanaya la helayo taasina waxay ku dhacaysaa wixii aan cibaadaat ahayn mucaamalaat iyo ashyaada lagu intifaaca waxay noqonaysaa xagga cibaadaadka asal waxa u ah oo la istisxaabayaa inay xaaraan tahay daliil banaynaya haddaan lahaynin waayo cibaadadii in la iskala yimaado biduuni daliil waa bidco wahaakada waxay noqonaysaa asalka la istisxaabaya marna cumuumka nasku inuu caam yahay oo cumuumkaasi baaqi oo aan la khasisin ilaa daliil khasisaayo la hubsanayo ama muxkamnimadiisa inuu baaqi yahay oo daliilkaasi muxkam yahay oo lagu camal falaayo ilaa markaa daliil nasakhaaya la hubsanaayo yani markaa saasoo kale wey axkaamtii marka xukum sharcigu u yeelay shaygii xukum sharcigu u yeelay xukunkaa u yeelay inuu jiraayo inuu jiraayo ilaa waxa weeye wax ka raraa la helaayo marka sheikuna wuxuu yidhi qaacidadan umuuro badan baa lagala soo baxay marka umuurahana waa eegi doontaan in sha allahu tacaala alaslu fi lashyaai annaafica alibaaxa alaslu baqaau ma kan cala ma kan xata yahbuta tagyiro yani shaygu waxa weye waxa u asala siduu ahaa hore u ahaan jiray inuu haddana ku sugan yahay ilaa wax bedelaaya u sugnaanayo alyaqiinu laa yazuul bishak waa sheegnay alaslu bara'atu dimati min atakaliif walxuquuq asal waxa a dimadu inay takliif iyo xuquuq saaran oo ku waajibtay inay beri ka tahay ilaa waxa weeye marka ay caddaanayso dimadu inay mashquulo ku tahay takliif ama xaq saaran alaslu fi lcuquudi washuruudi asixatu ila ma abdalahu shaaric asal waxa u ah caqdiyada waxyaalaha mucaamalaadka la gun tahayo hadday guur tahay hadday iib tahay hadday ijaaro tahay asixatu shuruudda loo dhigayaana waa saasi leed ila ma abtalahu sharcu sharcigu wuxuu buriyey mooyaane yani mucaamalaadka asal waxa u asixo shuruuddeeduna waa saasi leed allahuma ilaa wax daliil xaaraantinimeeyey ama buriyey alaslu fi dabaaix ataxriimu asal waxa u ah waxyaalaha la gowracaayo inay xaaraan tahay allahuma ilaa marka shay yani daliil xalaaleeye mooyaane wax daliil xalaaleeyey mooyaane dabaaixda waxaa u asalaa xaaraannima u asalaa alasl fi labdaaci ataxriimu qawaacid badan bay culamadu kala soo baxeen halkaasna alasl fi ashyaai daara ataxriimu asal waxa wey ashyaada wax dhibaysa yani waxa weeye inay xaaraan tahay dhibaatadaasi ha ahaato dhibaato khaalis ah oo saafi ah ama dhibaato raajix oo miisaan badan ama dhibaato musaawiya culamada qaarkood taana waa ku daraan waxa u asala inay xaaraan tahay tartiibu ladila wa ama aladilatu daliilada miyaa fa yuqadamu waxaa la hormarinaya aljaliyu minha ka daahirkee muuqdaa la hormarinaya cala alkhafiyi adilada ka midka cala alkhafiyi ka qarsoone dalaaladiisu khafiga tahay ayna waadixa dalaaladiisu ahayn baa laga hormarinaya wlmuujibu waxaa la hormarinaya ka waajibinaya lilcilmi cilmiga waajibinaya yaqiinta cala lmuujibi ka waajibinaya lidanni malaha waajibinaya wاnutqu daliilka mantuuqa bimacnaa qaala allahu yo qaala rasuuluhu aayadda ama xadiidka waxaa laga hormarinaya cala alqiyaasi qiyaaska oo meel nas joogo qiyaas waxba kama taro laa qiyaasa maca nafsi ida jaءa nahr اllahi batla nahru micqal bay carabtukumaa maan haddii webigii ilaaha yimaado micqal markaysagaa webigiisi waa buraya yani madiina biyeelood ba helo macqal ibnu yasaar baa wuxuu lahaa yani ceel marka ceelkiisa waa loo baahan jiray laakiin roob hadduu doo maxaa looga baahan yahay xareedii baa meel walba odhanay ida jaa alasaru batla anadar hadduu asar yimaado xadiis la helo yani nadar masalada laga ijtihaadaa meesha waa ka baxay wاlqiyaas اljaliyu qiyaaskii jeliga ahaa kiisa muuqday ee daahirka ah baa laga hormarinaya cala alkhafiyi qiyaaska khafiga ee qarsoon fain wujida fi nutqi haddii lagu ogaado nutqiga mantuuqa bimacnaa aayaadka iyo axaadiista maa yugayiru اlasla asalka wax bedelaaya haddii lagu ogaado ay utubica waa la raacaya ama unqiida waa loo hogaansamaya waila haddaan markaa laga helin wax asalka bedelaya ay wailaa yuujad maa yugayiru اlasla yani ilaadani waxay tahay waa in shardiya oo laa ka daba dhacday in shardiyo ah waa murakaba min in iyo walaa wadaad baa la weydiiyey baa la yidhi o lagu yihi markaysaga waxaan yani ilaadaa iga waran istisnaa munqaطica mise waa mutasil markaasi waa munqaica mutasila munqaic mutasila markaas see u suuragal tahay markaasi waxaa tahay munqaicun can ilcilmi mutasilun biljahli sa waxabaad i weydiinaysaa in shardiyo laa ka daba dhacday mid cilmiga ka go-an baa tahay jahlina la xidhiidhsan munqaic waaba adiga munqaicun mutasilun baa tahay waxaa tahay munqaicun can ilcilmi mutasilun biljahli suyuuqi waxa uu ka odhanaya kitaabkiisa itqaanka ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lard suyuuqi baa odhanaya bacdu lkibaar baa yidhi istisnaagaasi ma inqitaac ba mise waa itisaal ka eega itqaanka waila ay wailaa yuujad ay in lam yuujad baa macnuhu dhacaya haddaan laga helin yani maa yugayiru lasla haddaan lagu ogaanin inay mantuuqa ka mid tahay fayustasxabu waxaa la istisxaabaya oo la weheshanaya alxaalu shaygu xaaladu ahaan jiray saasaa la weheshanaya baabkana wuxuu ku saabsan yahay tartiib aladila daliilada markaysagaa siday u kala horeeyaan iyo tartiibtay ku sugan yihiin ayuu ku saabsan yahay tacaarud aladilana horuu inoogu soo hormariyey marka tanna yani waxa weeye waa mawduuca waa kasii guda ballaaranta waayo halkaa wuxuu kaga hadlaya laba nas oo iscaariday laba nas oo iscaariday markaasuu dabeedna afar suuro u qaybiyey laakiin halkan aayad iyo xadiis oo keliya waa ka ballaaran yihin waxa tacaarudaya ama siday u kala horeeyaan laynoo sheegaya waxaa soo gelaya aayaddii iyo xadiidkii waxaa kaloo soo gelaya ijmaacii waxaa soo gelaya qiyaaskii yani markaa kuwaasaa soo gelaya qiyaasyada sida laftooda loo kala hormarinaayo ayaa markaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan shayga cadamka asliga a iyo yani adilada kale markay tacaarudaan sida loo kala hormarinayo marka wuxuu inoo tilmaamayaa adilada mar waxaa lagu kala hormariyaa xagga dalaaladoodu siday u kala xoog badantay u kala caddahay marka daliilka dalaaladiisu ay sariixa tahay oo ay caddahay ayaa laga hormarinaya daliilka dalaaladiisu ay khafiga tahay ama ixtimaalaadku ku jiraan nas iyo daahir hadday iscaaridaan naskaa la hormarinaya nasku waxa weeye maa laa yaxtamilu ila macnan waaxidan macno keliya mooyaane shaygaan macno labaadba aqbalin marka haddii daliil kaleo laba macno aqbali kara laakiin mid raajix ku ahoo ku miisaan badan u caarido waa daahirke waxaa la odhanaya yuqadamu nasu cala aahir naskaa laga hormarinaya aahirka wakadalik haddii waxa weeye laba daliil oo xagga subuudka kale xoog badan taas xagga dalaalada la eegayaa oo hadday xagga markaa subuudka iyo sugnaanshaha ay ka siman yihiin ay isku quwo yihiin xagga sugnaanshaha ay sugnaadeen waa laba aayad oo kale ama waa laba xadiis oo aaxaada wahaakada yani dalaaladiisu kay caddaha laga hormarinaya dalaaladiisu kay khafiga tahay ee ixtimaalku ku jiro laba daliil oo xagga markaa yani sugnaanshaha kale xoog badan oo midna mutawaatir yahay midna aaxaad yahay hadday iscaaridaan daliilka mutawaatirka laga hormarinaya daliilka aaxaadka lannahu aqwa minhu waa ka xoog badan yahay waa ka xoog badan yahay mantuuq bimacnaa aayad iyo xadiis ayaa mantuuq la yidhahdaa iyo hadday iscaaridaan yani qiyaas xadiisiyo waxa iscaariday qiyaas waxaa la hormarinaya xadiiska walaw kaana aaxaadan aaxaad ba ha ahaado saas aawadeed aqwaasha qaarkood oo tilmaamaysa in waxa weeye xadiiska aaxaadka qiyaaska laga hormaran qiyaaska la hormarinaayo oo xadiiska aaxaadka laga hormarinaayo waa daciif wa huwa qabla ma rawaahu lwaaxidu horaynu usoo sheegnay butlaankiisna waa tilmaamay way adilada ka hor imanaysaa wma kana limumini walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wax rasuulku wax ka yidhi inay dadku kala doortaan biqiyaasin aw bigayrihim uma banaana waatuu imaamu shaafici raxmat ullahi alayhi yihi ajmaca almuslimuuna calى ana man istabanat lahu sunat can rasuli lahi sala allahu alيyh wasalam lam yaxila lahu an yadaca liqawli axad liqawli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen ku ijmaaceen shaafica odhanaya way isku wada waafaqeen calى ana man istabanat lahu qofkay u caddaato sunatun xadiid can rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi xaggiisa uga caddaato inay ka sugnaatay lam yaxila lahu inaynay u xalaal ahayn bay ku ijmaaceen oo isku wada waafaqeen muslimiin oo dhame an yadacaha liqawli axad hadal ruux kale inuu uga tagaa inaynay xalaal u ahayn kaina manka ciduu doona ha noqdo muslimiintoo dhan baa saa ku ijmaacsan bu waasuu ilahay yihi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim waciid baa ku sugan waata cabdillahi bn cabbaas laga soo wariyey inuu yihi yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min asamaa aqulu qala rasul lahi sala allahu alayh wasalam wataquuluuna qaala abu bakrin wa cumar waxay u dhowdahay aman ka baqayaa in samada dhagax laydinkaga soo daadiyo laydinkaga soo shubo waayo waxaan leeyahay rasuulki ilaahay wuxuu yidhi wuxuu yidhi idinkuna waxaa leedihin abu bakr iyo cumar waxay yidhahdeen bimacnaa wuxuu tilmaamaya cabdillahi bnu cabbaas hadalka rasuulka sala allahu alayh wasalam in laga horgeeyo hadalka abubakar iyo cumar inay tahay dembi ciqaab lagu mudanaayo riwaayadaa sanadkeeda waxaa ku sugan nabar laakiin riwaayo kale quweynaysa oo sanadkeedu saxiix yahay o markaa yidhi cabdillahi bnu cabbaas uraahum sayahlikuun waxaan marka u malaynayaa inay halaagsamayaan aqulu qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam wayaquluuna naha abu bakrin wa cumar waxaan ku leeyahay rasuulki ilaahay wuxuu yihi iyaguna waxay gu leeyahin abubakr iyo cumar baa diiday oo mutcadii xajka sanadkeed waa صaxiix axmed maxamed shaakir iyo shucayb arnaud albani laftiisa waan u filaya waa صaxiixiye sanad صaxiix imaam axmed baa musnadka kusoo wariyey almuhim shaygii waxa weeye markaa khilaafo nas qiyaas ha ahaado ama wax kale ha ahaado shayga aan nas ahayna nas khilaafa waa la tuuraya abu xaniifa waxa uu ahaa aimada ka ugu faraha badan le qiyaaska haddana wuxuu odhan jiray albawlu fi lmasjidi albawlu fi lmasjidi khayru min bacdi alqiyaas masaajidka oo lagu kaajaa dhaanta qiyaasyada qaarkood bmacnaa masaajid in lagu kaajo qiyaasyada qaarkood waa ka liitaan waa ka xugiy saas odhan jiray almuhim qiyaaskii nas khilaafaya cibro ma leh waa tuuris qiyaasyadu hadday iscaaridaan qiyaas jeliya iyo qiyaas khafi a baa iscaariday waxaa la hormarinaya qiyaaska jeliga ee daahirka ee muuqanaya laakiin waxaa u baahan in la fahmo qiyaas jeli iyo qiyaas khafi maxaa looga jeeda qiyaas jeli culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa qiyaasu cillaha qiyaas jeli la yidhaahdaa qiyaas khafina waa kuwa kale qowl labaad baa wuxuu leeyahay qiyaas jeli waxaa la yidhahda waa nafyu lfaariqa waa qiyaas bimacna alaslika la yidhaahdo oo shayga laga tilmaamayo sidaa la sheegay iyo sida laga aamusay wax faariqoo muctabaro udhaxeeya ma jiro waa qiyaasun fii macna asli qiyaas jeliyaa la yidhahda culamada qaarna mafhuum bay ku magacaabaan weliba marka waxa wey imaamu shaafici qiyaas jeli kaasuu u isticmaalay qiyaas fii macna asli kaliha nafyu lfaariqa oo qiyaaskiiba waxay u qaybiyaan qaybtaa qiyaasnimadeeda waa laysku khilaafsan yaho culamada qaar baa le waa mafhuumu muwaafaqa ka laga aamusay inuu xukunka uga awleysan yahay ama kala mid yahay ka la sheegay ee haddii qiyaas la ictibaariyo qiyaas laga soo qaado wuxuu yahay aqwa anwaaci alqiyaas noocyada qiyaaska ka ugu xooga badan qiyaas jelay ku magacaabay marka wuxuu u qaybsamaa calaa haada qiyaasku qiyaasun jaamic la ysugu keeno cila ay isu keentay shayga iyo qiyaas ku dhisan nafyulfaariq baa qolyahaas u qaybiya calaa kulli xaal qiyaaska jeliga iyo qiyaaska khafigahi markay iscaaridaan qiyaaska jeligaa la hormarinaya wuxuu yihi fain wujida fi nudqi ma yugayiru lasla haddii manduuqa laga helo wax asalka bedelaaya waxaa la raacayaa sidaas markaysa waa daliilku bedelaya uu sheegay baa la raacaya laakiin haddaan manduuqa laga helin bimacnaa aayaadka ama axaadiista wax asalka bedelaaya asalkaa la istisxaabaya cibaarada waxaa ku sugan qusuur waa yaro gaabanta waxaana la yidhi sida maaridiiniguba tilmaamaayo fain wajida fi nudqi in la yidhahdo ma fiicnayn fain wujida daliilu yugayiru lasla daliilkaasi ha ahaado mantuuq ama aayad ama xadiid nudqiga hadda waxaa looga jeedaa mantuuqii mafhuumka muqaabilka u ahaa lagama wado ee mantuuq waxaa looga jeedaa aayad ama xadiid dalaalada laga qaatay siday doonta ahaato ama mafhuum haato ama yani mantuuq haato marka haddii la yidhaahdo fain wujida daliilu yugayiru lasla haddii daliil asalka bedelaayo la helo daliilkaasi ha ahaado nas qaala allahu ama qaala rasuuluhu ha ahaado ijmaac ha ahaado qiyaas yani ku doonaba ha noqdee utubica waa la raacaya wa ilaa fayustasxabu laslu haddii daliil la waayo daliilkaasi manduuqba hadduu doono yaanu noqon ama ha noqdo aayad ama xadiid ama ijmaac ha noqdo ama qiyaas ha noqdo yani waxa wey haddii daliil la waayona fa yustasxabu alaslu asalkaa la istisxabaya la weheshanaya yani sidaas uu maalidiinigu udhigay ayaa waxa weeye sawaab ah oo waxa weeye fiican shiika waxa weeye marka ma tilmaamin isagu fawzan ma sheegin yani marka adiladaa kale inay xukunka bedeli karto lakin calى kuli xaal sida fiicani waa si aynu sheegnay maalidiiniguna uu baraarujiyey raximah اllah tartiib اadila w ama aadilaةu daliilada miya fayuqadamu اljaliyu waxaa la hormarinayaa ka jeliga daahirka a minha ee adilada ka midka ah xaaluu kaasi ka mid yahay daliilada calى alkhafiyi minhaa waxa banaan inaad sifo ka dhigto inaad xaal ka dhigto ayaasha ku jirta cahdiye ma aha waxaa looga jeedaa u mid jeli ah marka waxa weeye xagga macnaha dad ka eegtana nakiru ka yahay xagga kalena al buu leeyahay marka waa daatu ictibaarayn waxa ka dambeeya sifuu noqon karaa sifay noqon kartaa xaalna waa noqon kartaa fayuqadamu waxaa la hormarinaya aljaliyu ka daahirkee minha adilada ka midka cala alkhafiyi ka khafigaa baa markaa la hormaraya dalaaladiisu aynay waadixa ahayna caddayn waalmuujibu ka waajibinaya la hormarinaya lilcilmi cilmiga waajibinaya yaqiinta cala almuujibi kii waajibinaya laga hormarinaya lidani daniga waajibinaya wanutqu nudqigaa la hormarinaya bimacnaa aayadda ama xadiidka nudqi waxaa loo yidhi waa lagu dhawaaqay oo midna ilaahay baa ku hadlay oo aayaadka ilaahay baa ku hadlay qur'aanka ah axaadiistana rasuulkaa ku dhawaaqoo ku hadlay axaadiis ficliina waa jirtaayo yani waxa weeye hadda ugama dan laha yani nudqiga wuxuu uga jeedaa uun aayad ama xadiis walow xadiisku ficil baa sheegaaye wanudqu aayadda ama xadiiskaa laga hormarinaya cala alqiyaasi qiyaaska hadday aayad iyo qiyaas iscaaridaan qiyaaskaasi waa baail walkhulfa linafsin aw ijmaacin daca fasaad alictibaari kulu man waca yani waxa weeye dhammaan culamadu waxay ku magacaabeen hadduu qiyaasku nas ama ijmaac khilaafo inuu yahay qiyaas fasid ictibaaraat ijmac buu ku rabaya halkaas kulu man waca kulu waa min siyaq lcumuum cid kastoo cilmiga weelaysay baa sidaa ku magacawday daca waxaa looga jeeda bimacnaa sama dacatnii akhaaha umu camrin walam akun akhaaha walam ardac laha bilibaani nin baa afadiisi waxay ku tidhi walaal bay ku tihi markaasuu yii dacatnii samatnii buu ujeedaa way igu magacawday akhaaha inaan walaalkeed ahay ummu camrin baa igu magacawday walam akun akhaaha walaalkeedna ma ahayn walam ardac laha bilibaani naasna lama nuugin dacatnii akhaaha bacdamaa kaana baynana maa laa yasnacu akhawaani bui waxay walaal igu tidhi buu yihi markaanu isla samaynay waxaan laba walaal aynay wada samayn marka daca waxaa looga jeeda bimacnaa sama wnuطqu manduuqaa la hormarinayaa bimacnaa aayadda ama xadiiska cala alqiyaasi haddii qiyaas iyo aayad iscaaridaan ama xadiis iyo aayad iscaaridaan xadiiskaa la hormarinaya ama xadiis iyo qiyaas iscaaridaan waan qaltay halkaas sabqu lisan haddii qiyaas iyo ay iscaaridaan aayadi aayaddaa la hormarinaya xadiis iyo qiyaas hadday iscaaridaanna xadiiskaa la hormarinaya waalqiyaasu qiyaaskaa la hormarinaya aljaliyu daahirkee muuqda cala alkhafiyi ka qarsoon baa laga hormarinaya fain wujida haddii la ogaado fi nudqi mantuuqa lagu ogaado bimacnaa aayad ama xadiis lagu ogaado maa yugayiru lasla asalka wax bedelaaya ay utubica waa la raacaya ama waa loo hogaansamaya utubica waxaa fiicnayd in la yidhaahdo sida maalidiiniguba tilmaamaayo fain wujida daliilu yugayiru lasla daliilkaasi ha ahaado mantuuqa ha ahaado ama aayad ama xadiid ama ha ahaado marka ijmaac ama qiyaas haddii daliil la helo asalka bedelaaya utubica waa la raacaya waila ay wain lam yuujad haddaan la helin daliil markaa asalka bedelaayana fayustasxabu waxaa la weheshanayaa alxaalu shayga xaaladiisu ahaa baa lasii weheshanaya shuruu mufti muftiga shuruudiisa wa min shardi lmufti muftiga shuruudiisay ka mid tahay waa mufrad macrifo loo idaafeeyey oo shuruudaha uu tilmaamayo sidee waxa weeye shardi oo mufrada uga soo uu yidhi waa bacdi ka mid a jawaabteedu waxay tahay shardi baa shuruud u dhacayso macrifa loo idaafeeyo cumuum buu faa'iideynaya wa min shardi lmufti shuruuda muftigay ka mid ahaatay an yakuuna inuu ahaado caaliman bilfiqhi fiqiga mid cilmi u leh aslan usuushiisa mid markaa cilmi u leh wa farcan iyo furuucdiisaba mid cilmi u leh khilaafan yani markaa khilaafka markaa wixii la isku khilaafay mid cilmi uleh waa inuu yahay wa madhaban iyo wixii lagu tegey mid walba waa inuu markaa cilmi u leeyahay mid walba waa inuu cilmi u leeyahay wa an yakuuna wuxuu kaloo loo shardiyaa inuu ahaado ay kownuhu antiyo ficilka ka dambeeya master la yskaga dhalaalinaya taasaa waxay noqonaysaa mubtadiyo mu'ahara wa an yakuuna ay wa kownuhu iyo ahaanshihiisa uu yahay kaamil alaalati uu yahay yacni kown oo masdera laga dhalaalinaya kown hadday mubtade noqotona laba khabar bay u baahataa laba khabar bay u baahataa khabar waxay ugu baahataa biictibaari kowniha mubtadaan khabarna waxay ugu baahataa biictibaari kowniha min mutasarifaati kaana annaaqisati laba khabar bay markaa u baahataa marka an yakuuna kownuhu caaliman caaliman waxay tahay waa khabarkii markaa ay ku qaadatay mutasarifaati kaana inay tahay annaaqisati min shardina waa khabarkay ku qaadanaysay biictibaari kowniha mubtadaan inay mubtade tahay khabarkiiyo muqadama wey laba khabar way markaa u baahanta wa kownuka iyaahu calayka yasiiru wa kownuka ahaanshahaaga iyaahu aada isaga tahay calayka yasiiru adiga waa ku fududay labadii khabar bu waata la siiyey mutamimada iyo waa lagu arkay sharxeeda waaya meel fog ma saarno wa an yakuuna waxa kaloo shuruuda muftiga ka mida an yakuuna inuu noqdo yacni mujtahidku ama muftigu kaamil alaalati aaladiisu mid ay dhammaystiran tahay fi lijtihaadi ijtihaadka iyo dadaalka mid ay aaladiisu waxyaalaha uu ijtihaad ijtihaadku u baahan yahay mid ay dhan tahay oo dhammaystiran tahay wa inay tahay caarifan mid garanaayo waa inuu yahay bima yaxtaaju ilayhi wuxuu u baahan yahay fi istinbaad alaxkaami uu ugu baahan yahay axkaamta inuu la soo baxo ou adilada kala soo baxo o istimbaado istinbaadku waxaan shaygaa muuqane yani markaa shay lagala soo baxo nabadii waxaa loo odhan jiray yani beerwalayaasha biyaha markaa la soo baxa biyuhu markaa waxa arladii markay sidaa tahay dee biyihii ma muuqdaan laakiin arladii baa la qodayaayo yani markaa hoostaa biya lagala soo baxaya marka caalimkii adiladii waxaan daahirkeeda sidaa dadka caamada aan ugu muuqanaynin ayaa isaga u muuqanaya caamana mar waxaa loo isticmaalaa ku kastoo aan markaysaga yani darajadaas aan gaadhin yani marka waqtiyada qaarkood caamo waa lagu ilaaqaa yani tajawuz qaarkood halba loogu magacaabo alqaasiru fii fannin kaalcaami fiih bay yidhahdaan waayahay caarifan bima yaxtaaju ilayhi mid garanaayo waa inuu yahay baa loo shardiyaa wuxuu u baahan yahay ijtihaadku bima yaxtaaju wuxuu u baahan yahay isagu ilayhi uu isaga u baahan yahay maagaas fi istinbaad alaxkaami ugu baahan yahay axkaamta inuu la soo baxo adilada kala soo baxo oo min anaxwi naxwe ahaatay waluqati iyo luqa ahaatay carabiye ahaatay wa macrifati rijaali iyo ragga inuu garanaayo ruwaaddaa ahaatay wa tafsiiri alaayaati aayaadka fasiraaddooda ahaatay alwaaridati soo arooray fi laxkaami axkaamta ku soo arooray iyo walakhbaari axaadiista alwaaridati soo arooray fiiha axkaamta ku soo arooray intaaba waa inuu garanaya halkana wuxuu kaga hadlayaa shuruudda uu leeyahay ruuxa muftigani muftigii shuruud baa loo shardiyaa yani iftaagii wuxuu u baahan yahay yani markaa cilmi ayuu u baahan yahay marka shuruuddii iftaag iyo shuruuddii marka waxa weeye marka mujtahidka yani isku mid baa laga dhigaya oo hadda waxa weye mufti wuxuu uga jeedaa mujtahidkii buu ujeedaa mujtahidkii buu ujeedaa waayo iftaaga mutlaqa a cidda samayn kartaa waa cali mujtahida laakiin waxa weeye ciddii aan xaddul ijtihaad gaadhin xaaladda markaa aynay joogin markaysagaa meesha ama mawdica ama beledka cid mujtahidiinoo xaddul ijtihaad gaadhay culammadu waxay yidhaahdeen waxaa fatwoonaya markaasna amhalu mawjuud yani marka waxa weeye dadkii biduuni cilmin oo biduuni iftaa iyadaan la fatwoonin oo waxba loo sheegin yani lagama aamusay cidda joogta cidda ugu roon waa inay masaa-isha ka fatwootaa haddaan xaddal ijtihaad cid gaadhay ba lahayn waa lidaruura ka fursan waaya dari kugu qabsato waayahay shuruudda marka mujtahidka ama muftiga waxaa loo shardiyaa waa inuu fiqiga cilmi u leeyahay caaliman bilfiqhi bimacnaa waxaa loo jeedaa quwo iyo malako iyo awood yani fiqhi waa inuu leeyahay wuxuu shardiyey marka waa inuu garanayaa fiqiga marka asalkiisa iyo farcigiisaba waa inuu garanaya yani usuul fiqiga iyo adilada ijmaaliga ah iyo furuucda fiqiga masaa-isha juziga ah intaba waa inuu garanaya waa inuu garanayaa fiqiga waa inuu garanaya cilmi u leeyahay usuusha fiqiga waa inuu garanaya wax badanoo usuul fiqigan ee carabiyay ku dhisan yihin qayb badan baa ku dhisan calaa kulli xaal culamadii hore dee way iska garanayeenoo saliiqu u ahaa awalu man alafahu fi lkutubi muxamed ibnu shaafici lmualibi wagayruhu kana lahu saliqa mislu ladii lilcurbi min khaliiqa shaafici ciddii ka horeysay culamo ahaa usuul fiqi wuxuu u ahaa saliiqo si abiica ah sida carabiyada marka ay ugu hadli jireen oo kale baa fiqigu u ahaa usuul fiqigu u ahaa waagii hore ijtihaadku waa fududaa waktigii saxaabada waayo rijaal inay bartaan uma baahnayn naxwihii iyo sarfigii iyo ashyaada noocaas iyo carabiyada iyo dalaaladeeda iyo w usuul fiqi kullu daalikana waxay u ahaayeen saliiqo waxay ahayn carab akaxaa bimacnaa carab carabnimadoodu saafi tahay oo afku saliiqa u yahay ayay ahaayeen oo iska fahmaaya wixii loo sheego saas yadaabay ahay calaa kulli xaal zamaanka markaa fogaaday wuxuu keensaday inuu adkaado ijtihaadka oo wax fara badan loo baahdo marka waa inu waxa weeye fiqiga waa inuu garanaya usuul fiqigana waa inuu garanaya marka fiqiga garashada uu garanaya culamada qaarkood waa ictiraadeen oo waxay yidhaahdeen caalim mujtahida inuu yahay fiqiga inuu garanaya ijtihaadkay kasii dhalanaysaa oo marka uu ijtihaado farca marka ijtihaadka ka imanaya wuxuu noqonayaa fiqi axkaam fiqhiya marka haddii laha fiqiga waa inuu hore u garanaya dawr baa ka dhalanaya bay yidhahdeen marka culamada qaar baa saa u ictiraaday maardinigii oo kale ka mid ah laakiin culamada qaarkood waxay yidhahdeen marka leeyahy fiqiga waa inuu garanaya waxaa looga jeedaa culamada kale waxay yidhahdeen ama culamadii ka horeysay min asaxaaba faman bacdahum waa ynu marka waxa weye garanaya jumlad markaa weyn ama haalib oo kamida wax badan oo kamida waa ynu garanaya waxay isku khilaafeen iyo waxay isku waafaqeenna waa ynu kala garanaya waa ynu markaa garanaya shardina maaha inuu xafidsan yahay waa inuu tamakuni karaya inuu garto waxaa looga jeedaa yani marka alcilmu bilquwa inuu gartaa waa inay u sahlan tahay masaladiina markaa inuu ka ijtihaado markiiba waxa weeye xukun waa inuu ka soo saari karaa waxaad arkaysa aymo fara badan oo masaa'il badan marka la weydiiyo ku jawaabaya laa adri laa adri laa adri yani ma aha caalimku markaysa waa mas'alo kastaa inay waxa weeye marka hore meel ugu tiirsan tahay ee bimacnaa hadduu isku mashquuliyo oo bimacnaa isku dayo waa ka ijtihaadi karaa baa laga tilmaamaya waa ka ijtihaadi karaa ayaa laga tilmaamaya waa in marka ay dhammaystiran tahay aaladda uu u baahan yahay ijtihaadku waxyaabaha uu ijtihaadku u baahan yahay waa inay kaamilta oo dhammaystiran tahay waa inuu garanayaa wuxuu ugu baahan yahay adilada marka waxa weeye inuu inuu axkaamta istimbaado adilada kasoo istimbaado hadday naxwo tahay hadday sarfi tahay hadday luqa tahay yani waa inuu garanaya daanu garanaynin markiisa waa luqadii carbeed iyo qawaaciddeedii de wax saxanna kama istimbaadayo wax saxanna ma istimbaadayo waayo dee diintii waxa weeye luqa carbeed bay ku timi bilisaanin carabiyi mubiin marka carabi la'aani waa cilmi la'aan carabi la'aani af carbeed haddaan la garanayn cilmina lama garanayo qofkuna cilmigiisu waxa weye ma ma koraayo haddaanu af carbeed garanayn marka waa daruuri waxbarashada luqada carabiga in la bartaa waa lagama maarmaan waayo asaaskii wax lagu baranayo af la soo tarjumay oo cajami lagu tarjumay haddaad markaa diintun u daba fadhido dee diintii meel ka gaari mayso waxaa lagu soo tarjumanay inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin ma kala garanayso mutarjimkaa kuu soo tarjumay ama af soomaaliya ha ku tarjuma ama af kale ha ku tarjuma kitaabkaa lasoo tarjumay un haddaad akriday afka kale ku qoran dee ma garanaysid waxa weeye waxa uu ku soo tarjumay xataa inay saxan tahay iyo in kale marka lagama maarmaan waxa ah carabigii in la barto waa lagama maarmaan manaha qofku inuu isku ilaawo waayo markaysa waxaan carabiyada iyo ashyaadaasi waa wasaa'il waa sallaan cilmigii lagu gaadhaayo laakiin cilmiga gaayadii waa maxay aan wasiilada ahayni waa cilmu lkitaab wasunna waa cilmiga kitaabka iyo sunnada kaas laakiin haddii la eego naxwo hadday tahay sarfi hadday tahay luqa hadday tahay cilmu rijaal hadday tahay takhriij hadday tahay usuul fiqi hadday tahay culuum lqur'aan hadday tahay yani kulu dalika waxa weeye waa wasaa'il waa culuum lwasaa'il lakin culuum lghaayaat waa cilmu lkitaab wasunna waa kitaabkiiyo sunnada in loo cilmi yeesho oo loo aqoon yeesho taas marka sallaankaas qadar markaa ku gaadhsiinaya cilmigii waxa weeye asalka ahaa in la barto wey waa lagama maarmaanka waatay yidhaahdeen man lam yakun yacrifuhu faxaquha an yaskuta qofkaan naxwo garanayn xaqiisu waxa weeyaan waa inuu aamuso dee muxuuba sheegi mid jaban iyo mid jiisuu sheegaya mid jaban iyo mid jiisa ayuu sheegi hadduu hadlo cilmu rijaal iyadana waa inuu garanaya bimacnaa waxa weye axaadiistii waa inuu aqoon u yeeshaayo uu kala garan karaa waxa weye xadiiska saxiix iyo xadiiska kale bimacnaa tamakuni karaa baa looga jeeda culamada qaarkood waxay ku baneeyeen hadduu culamada markaysa waxaa mutamakiniinta ee muxadisiinta cuskanaayo markay iskhilaafaan qawaacida ku kala arjaxo uu garanaayo waa kifaaya yidhahdeen bacdu ahlicilmi saasa yidhahdeen bimacnaa mustalaxa iyo qawaacidda waa inuu garanaya aayaadka marka axkaamta ku soo arooray iyo axaadiista axkaamta ku soo arooray waa inuu garanaya waa inuu naasikha iyo mansuuka iyo ashyaadana waa inuu garanaya naasikha iyo mansuuka waayo waxaa dhici karta haddaan naasikh iyo mansuukhii garanayn dee inuu mansuuka daliishado ma naasikhii ka tago hata laga soo naqlay cali bin abi taalib inuu yidhi nin wax sheeg sheegayo intuu arkay yani ma garanaysaa naasikh iyo mansuuka markaasuu yihi may markaasuu halagta wa ahlagta adna waad halaagsantay cidna waad halaagaysaa wamin shardi lmufti shuruuda muftiga ay ka mid ahaatay an yakuuna inuu noqdo caaliman bilfiqhi fiqiga mid cilmi u leh aslan usuushiisiiyo wa farcan furuucdiisaba khilaafan markaa khilaafkiiyo wamadhaban yani ariiqiya lagu tegeyba bimacnaa waxay suuragal tahay in lagu tago hadduu mujtahid madhab oo kale yahay waynu markaysaga madhabta iyo waxay qabaan o dhan waynu garanayaan wa an yakuuna waa inuu yahay lakin ijtihaadka dhabta ahi waxa wey waa ijtihaadka mulaa mujtahid marka waxa yani mulaq taqayud baa ku jiro yani mujtahid madhab yani noo nooc marka waxa taqliida ayaa si ugu jira waayo madhabtaa gudaheedun buu wax kala arjaxayaa oo ka ijtihaadaya qowlka markaa ugu fiican madaahibti kale uma waacanayo kaasi waxa weeye ijtihaadkiisu saafi ma aha ama mujtahid mulaqa maaha wa an yakuuna yo inuu yahay baa la shardiyaa kaamil alaalati aaladiisu mid ay dhamaystiran tahay fil ijtihaadi ijtihaadka ku dhamaystiran tahay aaladda ijtihaadka uu ugu baahan yahay waa inay dhamaystiran tahay caarifan mid garanaayo waa inuu yahay bima ay biladii ki yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhi isaga uu baahan yahay fi istinbaat alaxkaam axkaamta inuu la soo baxo adilada kala soo baxo qadarku ugu baahan yahayna ee lagama maarmaanka ana waa inu garanaya oo min anaxwi naxwo ahaatiy waluati lua ahaatay luada waxaa looga jeeda mawaadka inuu garanaayo sarfiguna waa lamid iyo waluati lua ahaaday mawaadka carabiga waa inuu garanaya nusuusta lagu isticmaalo iyo wamacrifati rijaali ragga markaa ruwaadii axaadiista soo wariyey yani markaa inuu garanayo ahaatay wa tafsiir ilaayaati iyo aayaadka fasiraaddooda waa inuu garanaya alwaaridati soo aroortay fi laxkaami axkaamta ku soo aroortay taana waxaa u fudaydinaya kutubta ay culammadu ka qoreen yani marka axkaamta tafsiru aayaati ilaxkaamka ay ka qoreen waxaana ka mid a kitaabka qurdubi aljaamic liaxkaami alqur'aan baa la yidhahdaa maziyada uu kutubta kala dheer yahayna waxa weeye inuu marka aayaadkii wada fasiraayo ama axkaamha ku saabsanada mayna ku saabsanayn laakiin aayaadka axkaamta ku saabsanna waxa weeye fiqahaan buu u sharxaya waxaa ka mid a yani waxa weeye tafsiir aayaat axkaamka marka uu leeyahay jafaas ayaa ka mid a yani kutub badan baa laga qoray waxaa ka mid a adwaa lbayaanka aayaadka axkaamta ku saabsan waa ka hadlaya wahaakada walakhbaari iyo axaadiista waa inuu tafsiirkooda garanaya alwaaridati soo arooray fiiha axkaamta ku soo arooray wa min shardi lmustafti maa yushtaradu fi lmustafti wax loo shardiyo ka markaa cid fatwo weydiinaya wa min shardi lmustafti ka fatwo weydiinaya cidoo su-aalaya markaa inay u fatwooto cidi oo u jawaabto masale sharciya uga jawaabto shuruudiisa waxaa ka mid a an yakuuna inuu noqdo min ahli taqliidi taqliidka cidda u ehelkaa waa inuu ka mid yahay fa yuqalidu wuxuu qalidanayaa almuftiya muftiguu qalidanaya caalimka mujtahidka u fatwooday buu qalidanaya wuxuu ka alidana ku qalidanayaa fi lfutya waxaan filaya fatya iyo futya labaduba inay ku banaan yihiin fatwana waa la yidhahda fi lfutya fatwada la fatwoodo ee mas'ala sharciya laga jawaabo bimacnaa shayga uga jawaabay mutiyuu sheegay wuxuu uga jeedaa markaa fi lmufta bihi wixii lagu fatwooday uga jawaabay ayuu qalidanaya ayuu ka qalidanaya marka waxa ku qalidanaya muftiga walaysa lilcaalimi caalimka uma banaana oo uma sugna an yuqalida inuu wax qallito waqiila waxa la yuqalidu waa qalidanaya hadday danta iyo xaajadu keensato ilaaq ma ahe qeyd baa la socday qaydka tasha kuma darin nusaka qaar baa ku daraya waqiila yuqalidu calaa kuli xaal cidda wax qalidanaysaa shuruud buu leeyahay mustaftigu ugu horeyn ka cid fatwo weydiinaya ahlu taqliid waa inuu yahay culamada qaarkood waxay u qaybiyaan darajaadka saddex qaybood oo waxay yidhaahdaan waa ijtihaad iyo itibaac iyo taqliid bacdu ahlicilmi saddexdaasay uqaybiyaan oo waxay yidhahdaan ijtihaadka iyo taqliidka darajo saddexaad baa udhaxayso labada midnaba aan ahayn oo itibaac baa la yidhaahdaa waa darajada dalabatulcilmigu markaa ay u badan tahay dalabatulcilmiga wuxuu yaro koran ama cilmigoodu roon yahay waa darajaday markaa u badan tahay isagu waxa weeye mas'aladii aan hore looga hadlin sideeda markaa uma istimbaadi karo oo kama ijtihaadi karo laakiin markay culammadu masalada ka masaaisha ka ijtihaado ay si ka yidhaahdaan aqwaal kala duwan ka xaqi waa u muuqanaya oo u garan karaan quwada marka adilada iyo waxyaalahana waa kala fahmayaan marka dalabatulcilmiga yani waxa weye kibaarta ahi waa marka darajaday ku sugan yihiin darajat litibaac waa bayna alijtihaadi wataqliid waa bayna alijtihaadi wataqliid yani istimbaadkii adilada iyo siday u istimbaadeen iyo siday ula soo baxeen iyo siday u kala xoog badan yihiin aqwaashay masalada ka yidhaahdeen waa fahmayaan waa idraakayaan wallahi daliilkaasaa daliilkaa ka xoogan ama qowlkaasaa qowlkaa ka raajaxsan sidaasuu kaga quwo badan yuu odhan karaa marka waa darajo saddexaad oo labada udhaxaysa culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen darajaadku waa laba waa taqliid iyo ijtihaadi yani calaa kulli xaal labadaa qowl baa ku sugan qowlka itibaaca ku saabsanna culamada muxaqiqiinta bacdi ka mid a sidaa ku tiri almuhim ruuxa mustaftiga cid fatwo weydiinaya waa inuu taqliid u hel yahay wakadalik darajada labaada itibaaca haddii la sugana mutabic hadduu yahayna waa marka waa su-aali karaayo istifta waa samayn karaa marka waxay u egtahay shiku inaanu sugayn derajada markaas saddexaad marka muqalidkaasi waxa uu qalidanayaa muftigu markuu u jawaabo waxaa loo cuskadaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddaydaan garanayn hal laa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu xadiiska xaakim iyo kayrkii soo wariyeen iyo sunanada qaarkoodba hal laa sa'aluu ida lam yaclamuu may weydiiyaan haddaynay garanayn inama shifaau lciyi asu'aalu cudurka marka waxa weeyaan yani jahliga iyo aqoon daradu waa su'aal waa su'aal caalimkii haddaba uma banaana inuu wax qaliso masalada hore haddaynu ku yaro noqono bacda culamada ka mid ah taqliidka fogeeyey sida marka waxawa yani shawkani oo kale iyo ibn xazmi oo waxay yidhaahdeen ruux marka waxa weeye inuu marnaba wax qalita uma banaana marka la weydiiyana qalita ma aha waxa weydiisaan baa looga jeedaa ilahi iyo rasuulkiisa waxay yidhahdeen lakin cala kuli xaal qawlka waxaa ku sugan nadar waayo yani dadku waa maraatib ruuxa caamiga ahi de maba garan karo ma fahmi karo waxa uu sheegay inuu daliil yahay in kale maayad buu akriyay mise shicir buu akriyay maba kala garanaayo marka dadka in la yidhahdo dhammaan taqliidku xaaraan buu ka wada yahay waa qowl aan sax ahayn saas aawadee shekh islam ibnu tamiya wuxuu odhanayaa yani waxa weeye taqliidku iyo ijtihaadku mid waliba waa jaaizun fi ljumla jumla ahaan waa banaan yahay dadkana taqliid kuma wada waajib aha ijtihaadna kuma wada waajib aha mid walba waxbaa ka banaan ijtihaadkana ciddii u qalanta ayuu u banaan yahay ciddii kale uma banaana inay ijtihaadaan taqliidkana ciddii u ehelaa ayaa inay qalidato tahay saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhahdaan marka masaaisha laga jawaabayo masalada haddii waxa weeye daliilkeedu uu yani markaa cad yahay oo caamadu ay fahmi karto hadday wax weydiiyaan daliilka ha ugu daro daliil waadixa hadduu yahay laakiin istimbaad khafiah hadduu yahay oo qarsoon yahay waa inaan daliilka loo sheegin dadka markaysa aan garanayn waayo masaladii waxaa dhici karta daliilkii inuu fahmi waayo oo masaladii istibcaaso oo ku tiriyo masala daciifa inay tahay mar waxaan waxba ahayn buu ii deliishay waxaan waxba ahayn ayuu deliishay fataawaha markaa culamada eeg waxay sameeyaan waktiyada qaarkood waxa wey waa kooban yihin waxaas ma banaanay ku odhanayaan waktiyada qaarna istidlaal bay sameeyaan caalimkii uma banaano inuu wax qalito tacliilka ku dhisantahay waxay tahay caalimkii wuxuu awoodi karaa taqliid wax ka roon oo ka fiican oo waa ijtihaad ya de isagoo ijtihaad awoodi kara inuu dib u noqdo taqliid dib ugu noqdo oo indhala-aana dee jaahiz maaha bay yidhahdeen oo indhaha iska tuureen lakin calى kuli xaal sida raajixa waxay tahay caalimkii hadduu intuu ijtihaado ijtihaadkii xukun uu gaadhsiiyo oo xukun ku gaadho inuu wax qalita o ijtihaadkiisa ka tagaa qaطcan horta uma banaana haddii waxa weeye waktigu ku simaayo oo masaladana uu ka ijtihaadi karayo fursadina ay jirtana inuu markaana qalita uma banaana laakiin fursaddu hadday cidhiir u taho waktiguba kuma simaayo ijtihaad degdeg ba arrinku u dhacaya xaaladda noocaasa haddaan ijtihaadba waktigu ku simaynin waa qallidan karaa cala alqowli araajix ama waxa weeye ijtihaad waaba isku dayo waxba waa uga caddaan waaye markaana wax waa qallidan karaa waana saniica aimada imaam shaafici raxmat ullahi caleyh masaaisha qaarkood buu ihi qultuhu takliidan licataa waxaan sidaa u idhi anoo cataa qallidanaya ka caalimku caalimka weyn waa qalidan jiray waa ida dacat ilxaaja ida dacat ilayhi ilxaaja hadday dantu keensato saa waa samayn jiray marka tafsiilkaasaa ku fiican wa min shardi lmustafti mustaftiga markaa shardigiisa shuruudiisa ay ka mid tahay an yakuuna inuu noqdo min ahli taqliidi ahlu taqliidka mid ka mid a fayuqalidu lmuftiya muftiguu qalidanayaa fi lfutya yani fatwada ayuu ku qalidanaya yani wuxuu uga fatwooday walaysa lilcaalimi caalimka uma banaana an yuqalida inuu wax qalito waqiila waxa le yuqalidu waa qalidanaya altaqliid alamin wsala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed altaqliid qala shaykhu raximah اllah wاtaqliidu qabulu qowli اlqaa'ili min gayri xuja taqliid waxaa la yidhaahdaa qabuulu qowli alqaa'ili mid hadalku yidhaahdo in la aqbalo oo la qaato min gayri xujatin daliil la-aanteed ay min gayri macrifati xujatin iyadaan daliil loo garanayn facalaa haada sidaa marka lagu socdo qabuulu qawli qowlihi calayhi asalaam aqbalaadda la aqbalo qowl الnabiy salى اllahu alayhi wasalam hadalka nebiga nuska qaarna waxay qorayaan qowlihi calayhi الsalaam waa isla macne qabuulu qowli الnabiyi salى اllahu alayh wasalam hadalka nebiga aqbalaada la aqbalaa yusama waxaa lagu magacaabaya taqliida taqliid baa lagu magacaabaya wa minhum man qaala culammaday ka mid yihiin cid tidhi ataqliidu taqliidku huwa qabuulu qowli lqaa'ili mid hadalkuu yidhaahdo in la aqbalaa la yidhaahdaa wa anta laa tadri min ayna qaala adigaan garanayn meeshuu hadalka ka yidhi bimacnaa hadalkiisu meeshuu ka soo fulay yadaan aanu garanayn ama waxa u daliilkaa aan la garanayn aqbalaadda la aqbala ayaa la yidhahdaa taqliid la yidhahdaa fain qulnaa haddaynu dhahno innahu calayhi asalaamu nebigu sala allahu alayhi wasalam kaana yaquulu bilqiyaasi waxa uu ahaa mid qiyaaska markaa yidhaahda bimacnaa qiyaas ku tago oo wax qiyaasta dadka qaarna waxay qoranayaan waxay qorayaan fain qulnaa ina anabiya sala allahu alayh wasalam kaana yaquulu bilqiyaasi haddaynu dhahno nebigu sala allahu alayh wasalam qiyaas waa odhan jiray bimacnaa waxbuu qiyaasan jiray mas'aluu mas'alo uga qiyaasan jiray fayajuusu waxa bannaan an yusamaa in lagu magacaabo qowluhu calayhi asalaam hadalka uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam taqliidan taqliid in lagu magacaabaa waa bannaan tahay waa bannaan tahay masalada uu halkan sheikhu kaga hadlayaa waxay tahay taqliidka waxa la yidhaahdo taqliid waxaa laga keenay min alqilaada waa qoorta isudni bimacnaa in cid qoorta la gashado ayaa taqliid luqatan la yidhaahdaa marka ruuxaasi wuxuu yidhaahdo maadaama daliil aan loo raadinayn oo wax kasta uu yidhaahdaba layska qaadanayo waxay ka dhigan tahay qoorta ii sugmid qoorta ii sugmid tacriifahaan ama istilaaxaan siduu sheikhu inoogu sheegay weeye waa qabuulu qowli اlqaa'ili min gayri macrifati xujatihi hadal cidi tidhi in la aqbalo iyadoo xujadiisa iyo daliilkiisa aan la garanaynin yacni xujo ma laha lagama wado loogama jeedo xujo ma laha xujaba ha lahaadee haddii xujadiisa aanad garanayn oo adigu aada iska raacdo waxay noqonaysaa taqliid bay noqonaysaa taqliid ayay noqonaysaa si labaad waxa uu yidhi waa qabuulu qowli qaa'ili wa anta laa tadri min ayna qaala hadalka cidi tidhaahdo in la aqbalo adaan garanayn yani meesha uu yani ka ka yidhi bimacnaa ma waxyi buu ku yidhi mise waxa uu ku yidhi ijtihaad waxay noqonaysaa taqliid bay noqonaysaa calaa kulli xaal labada tacriif waa isku dhow yihiin culamada qaarna qawl bay waxay ku bedelaan waxay yidhahdaan qawl iyo ficilba waa soo gudageli karaan taqliidka oo sida qowl loo qalidan karo baa ficilna loo qalidan karaa marka bacdi culamada ka mid waxay ku fasireen taqliidka markay sheegayeen itibaacu shaksin laysa qowluhu xujatan binafsihi min gayri macrifati daliilihi shaksi in la raaco shaksigaasoo qowlkiisu aanu laftiisu xujo ahayn iyadaan daliilkiisa aan la garanayn calaa haada marka sidaa lagu socdo waxa baxaya hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam raacitaanka la raaco taqliid la odhan maayo waayo laftiisaba xujo ah waa xujatun binafsih laf ahaantiisa xujo ah maadaama laf ahaantiisa xujo yahay yani itibaaca la raacaya waxay noqonaysaa in xujo iyo daliil la raacay ayay noqonaysaa marka nebigu sala allahu alayh wasalam raacitaanka la raaco ama qowlkiisa la aqbalo taqliid ma noqonaayo liannahu xujatu binafsi waayo laf ahaantiisa xujo ah hadalkuu nebigu yidhaahdaa sala allahu alayh wasalam iyo ficilkuu sameeyaa waa xuja waa daliil weyn waxaana laga qaadanaya adilada badan aiicu llaha wa aiicu rasuul aiicu allaha warasuul aacada allah iyo aacada rasuulka waxaa laysku lamaanaya qur'aanka siduu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi soddon mawdic in ka badan soddon meelood in ka badan baa qur'aanka la ysku laday in ilaahay la adeeco rasuulkiisana la adeeco saas aawade ahlucilmigu waxay yidhaahdaan aacada allah la aeecaya iyo aacada rasuulka la aeecaya sala allahu alayh wasalam mid waliba mustaqil waa mutlaq istitne ma leh laakiin ciddii allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay aacada la aeecaya waa muqayadun biaacati illahi wa aacati rasuulih ciddii allah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay adeecitaanka la adeecayaa waxay ku dabran tahay adeecitaanka allah iyo rasuulkiisa la adeecayo intay allah iyo rasuulkiisa adeecaan baa la adeecaya wax macsiya lagu adeeci maayo atuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam inama aطaacatu fi lmacruuf wax kaleba maahe aacadu waxay ku sugan tahay waxa wanaagsan xadiiska saxiixaynka فإdا أmر بمacصية فlا سمع وlا طاaعة xadiiska mslim صaحيixa kusoo wariyey xaakimka ama boqorka ama amiirku hadduu amro wax macصi ah maqlis la maqlaayo iyo aطeecis la aطeecayo oo macصidaa lagu maqlayo lagu aطeecaya ma jirto lakin haddaanu kufrino milada ka bixin wixii macصidaa ka soo hadhay waa lagu aطeecaya macصida se laguma aطeecayo xadiidka imaam axmed musnadka ku soo wariyey waa kuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waana saxiix almuhim daacada rasuulka la ateecaya sala allahu alayh wasalam waa mutlaqa waa sii daysan tahay lama odhanaayo wixii asalkiisu qur'aanka ku jiray uun baa rasuulka lagu ateecaya sala allahu alayh wasalam waayo sunnada rasuulku sala allahu alayh wasalam waxay u qaybsantaa sharci bayaani wa sharci ibtidaa'i labadaa qaybood ayay u qaybsantaa siduu ibn abdilciz alxanafi uu ku sheegayo sharxi caqiidati axaawiya yani waxa weeye sharci bayaani ah oo kitaabka sii caddaynaysa wax kitaabka lagu sheegaa lagu sii fasiraya sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo sharci ibtidaa'iya oo sunnada asaalatan loogu sharciyeeyey oo aan qur-aanka loogu lagu sheegin yani ijmaalan wa tafsiilan mas'aladaa caynteeda mas'aladaa caynteeda aan lagu sheegin waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ala wainii uutiitu alqur'aana wamilahu macahu xadiidka imaam axmed iyo abu daawuud ay soo wariyeen waana xadiid haabita waxaa laysiiyey qur'aanka iyo mid kale oo la mid ah oo qur'aanka weheliya kaasi waa sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam waa axaadiistiisa waa sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam almuhim cidan hadalkiisu xujo ahayn haddii hadalkiisa la aqbalo ama ficilkiisa la aqbaloo la raaco iyadoo daliilkeeda aan la garanaynin waxaa la odhanayaa taqliid baa la odhanaya haddii laakiin daliilkiisa la garanaayo waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen waxay ku baxaysaa min hayri macrifati daliilih marka wax ma noqonayso taqliid ma noqonayso qaydkay ku baxaysaa qaydkuna ixtiraaj buu faa'idaynaya marka waxa weeye martabo dhexe oo aan taqliid iyo ijtihaad ahayn baa jirto labada udhaxaysa waxaa la yidhahda martabat litibaac ama darajat litibaac baa la yidhahda marka saddex qaybood baa umuruhu uqaybsamayaan ijtihaad iyo itibaac iyo taqliid saddexdaasay uqaybsamayaan hore ayaynu usoo tilmaanay sheikhu waxa uu tilmaamay tacriifkaa hore marka lagu socdo tacriifkaa hore marka lagu socdo aqbalaadda hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam la aqbalaayo waxay noqonaysaa taqliid taqliid baa lagu magacaabaya arrinkay ku dhisan tahayna waxay tahay hadalkaasi wuxuu ku dhisan yahay nebigu sala allahu alayh wasalam waa ijtihaadi karaa oo siday jamaahiirtu qabaan ee saxiixa ah masaa-isha diiniga waa ka ijtihaadi karaa maadaama ijtihaad iyo dadaal uu ka samayn karo ijtihaadkiina khata iyo sawaab mid walba uu dhici karo dee nebigu sala allahu alayh wasalam hadalka uu yidhi lama garanaayo ma wuxuu ka yidhi can waxyin mise wuxuu ka yidhi can ijtihaadin tacliilkay ku dhisan tahay waa sidaas lakiin ma fiicna tacbiirkaas oo aqbaladda hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam la aqbalayaa yani marnaba taqliid laguma magacaabi karo taqliidka isilaaxiga ah ee ay yidhaahdeen shay aan daliilkiisa cid aan daliilkeeda la garanaynin in hadalkiisa la aqbala la yidhahdaa taqliid kay sidaa ku tacriifiyeen laguma magacaabi karo hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam aqbalaadda la aqbala inay taqliid tahay waayo nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu ku hadlaa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waana xasrin nebigu sal allahu alayh wasalam kuma hadlo can ilhawa yani hadal ka soo fulaaya hawo ama can ilhawa ay bilhawa hawo kuma hadlo wuxuu iska jecel yahay iskagama hadlo in huwa ilaa waxyun yuuxaa yani ma aha nin mantuuqiisa uu ku hadlayaa waxyi loo waxyooday mooyaane wax kale ma aha in huwa huwadu mantuuq bay u noqonaysaa oo mantuuqa xaggee lagugu sheegay nudqi baa waxaa lagu soo sheegay yantiqu baa lagu soo sheegay marka yantiqigii lagu soo sheegay ayay waxay u noqonaysaa masderkeedoo nudqi ah nudqiguna mantuuq buu u dhacayaa in huwa ay in nudquhu ay in mantuuquhu wuxuu ku hadlaya ku dhawaaqaya wax kale ma aha ilaa waxyun yuuxaa waxyi loo waxyooday mooyaane wuxuu ku hadlaya waa waxyi ama arrinka ku saabsan nabigu sala allahu alayh wasalam ijtihaadi karaa fi lmasaa'ili addiiniya ama fi lmasaa'il asharciya masaa-isha sharciga ma ka ijtihaadi karaa masalada noocaasa waxaa ku jira khilaaf baabka dambe inay kusaysaa laakiin khulaaso ahaan haddiiba lagu tago siday culamo badani ku tageen oo nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ijtihaadi karo ah hadalka uu ku hadlay haddaanu sawaab ahayn yani waxa weye waa laga baraarujin lahaa liannahu laa yuqaru cala alkhata waayo khata iyo gef laguma sugo nebiga sala allahu alayh wasalam looma taqriiriyo wuxuu kaga duwan yahay mujtahidiinta kale ijtihaadaya marka uu ijtihaado ijtihaadkiisu haddii uu khata noqdo markiiba waa laga baraarujinaya markaasuu dabeedna waxa weeye yani saxda caddaynaya haddii kaloo loo taqriiriyana yani taqriirka loo taqriiriyaa waxyi iska noqonaya sidaas aawadeed ba xasrinta aayadda laynoogu sheegayna aynay u burayn wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa marka horey waxyi ahayd wuxuu ku hadlaaba ama waxa weeye hadduu ijtihaad ka hadlana haddii aan markaa lagu inkirin oo laga baraarujin waxay noqonaysaa waxyi taqriirka loo taqriiriye loo sugay ayaa waxyi noqonaya marka sidaas yadaa ahwadeed nebiga sala allahu alayh wasalam hadalkiisa in la aqbalo sidaasaan loogu magacaabaynin taqliid loogu magacaabay marka uu yihi fain qulnaa inahu calayhi asalaam kaana yaqulu bilqiyaas wuxuu u jeedaa bilijtihaad qiyaas yani ijtihaad iyo qiyaas waxa guda ballaaran ijtihaad baa guda ballaaran laakiin ijtihaadkii wixii ugu muhiimsanaa buu sii sheegay oo qiyaas ah su imaamu shaafici raxmat ullahi calayhi uu yihi alijtihaad huwa alqiyaas ijtihaadkuba waa qiyaaska bimacnaa waxa ugu muhiimsan ijtihaadka waa qiyaaska sida loo yihi alxaju carafa bimacnaa rukniga arkaanta xajka ugu muhiimsani waa carafa in la istaago wuquufu carafa istaagga carafa la istaagaayo wey taqliidka waxay dadka qaarkood yidhaahdeen baab lijtihaad waa la xidhay afar boqol markay hijiriyadu ahayd baa albaabkaa la xidhay afar boqol wixii ka dambeeyey ee hijiriyada ilaa yawmi alqiyaama ummadda waxa u yaalla uun taqliid waxa la yidhahdo inay wax qallitaan qaarkood baa weliba kusii mubaalaqoodo waxay yidhaahdeen weliba cidday qallidanayaana waa inay noqotaa afarta imaam midkood waa inay noqotaa أبو حنيفة نعمان بن ثابت يا أبو عبد الله مالك بن أنس يا أبو عبد الله محمد بن إدريس يا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل أفرتا مدكود وإن لقلتان فصاوله صاحب الجوهرة waxa uu ku sheegayaa nadmigiisa ictiqaadka ah ee calaa madhab alashcariya u binaysan in afartaa mid ka mida in la qallitaa ay waajib tahay fawaajibun taqliidu xabrin minhum yacni waajib weeye caalim ka mida afarta imaam in la qallitaa waajib weeye sunne ma aha sunne ma aha calaa kulli xaal wax daliiloo sheegaaya in afarta imaam midkood la qallito aan aqwaasha afarta imaam laga bixin ama afarta madhabood bicibaara ukhraa aan laga bixin ay waajib tahay in midkoodun la qallitaa daliil saa sheegaya lama hayo laa min alkitaab walaa min asunna ولا من الإجماع ولا من القياس الصحيح حق kتاaبka قرآaنka dليل sheegaya laguma hayo سuنada رasuuلka صلى الله عليه وسلم أxاadiistiisa suganna dليil saa sheegaya laguma hayo إجماaعa culamadana culamada مجتahidiinta إجماaعoodana laguma hayo قياas صحيiحoo sidaa sheegayana lama hayo oo midda kale waxaynu garan karaa yani waktigii saxaabada iyo waktigii taabiciinta afartan imaam ma jirin qolyaa xanafiyada waxay sheegtaan inuu abu xaniifa nucmaan ibnu haabit saxaabada qaarkood arkay sida anas ibnu malik o ay yidhahdeen lix saxaabi buu arkay laakiin ma sugna hal saxaabi inuu arkay ma sugna hal صaxaabi inuu arkay marka taabici taabici un buu ahaa taabici ma ahay ru'yada ay sheegayaan ay leeyihiin anas iyo saxaabo kaleu arkay oo lix saxaabi buu arkay wax sugan ma aha isbaat bay u baahanta wax caddaynaya oo sugayana lama hayo haddiiba se la fardiyo siday sheegayaan oo la qadaro laga soo qaado